iskoolka mustaqbal ee magaalada kismaayo oo ah dugsi hoose dhexe ah ayaa lagu soo kordhiyey qaybo lagu barto farsamada gacanta iyo sidoo kale qaybta maaweelada caruurta maamulaha dugsiga mustaqbal liibaan garaad oo ka warbixiyey nidaamka waxbarasho ee dugsigani ayaa sheegay in waxbarashada iskoolka ah ay kusoo dareen qaybaha lagu barto xirfadaha gacanta iyo meelo caruurta yaryar lagu maaweeliyo iskoolka mustaqbal oo ku yaala magaalada kismaayo xaafadda goolwadeed waxaa la aasaasay oktoobar kowdeedii labada kun labaatan iyo kooda waxaana lagu aasaasay fasalada koowaad iyo labaad iyo saddexaad yoolkana wuxuu ahaa saddexdaas fasal in lasoo qaado oo ay guurguuraan oo ilaa iyo form four ay gaaraan saddexdii fasal maanta waxay marayaan lixaad shanaad iyo afaraad caruurta kale iskuul kusoo biirtana waxaa looga bilaabaa koowaad labaad saddexaad qofkii muxuu ahaa awooday inuu lixaad kala qabsado imtixaanka umar kadibna wuu ku biiraa khamiistii jimcihii waxaa shaqaysa qayb kale oo caruurtii yaryaraha ee dugsiga qur-aanka shanta maalin baranayay ee shanta maalin iskuulka fursad u waayena jimcihii khamiistii ayaa la baraa oo sidii iskuulka u kala loo baraa qayb saddexaad jirta oo diini ah oo galabkiina imaada jimcihii khamiistina imaada iyagana waxay bartaan kutubtii iyo qur-aankii olo taxfiidah ayay bartaan ardayda dugsi iskuulka dhigata markii qaybihiisa kale isku daro ilaa lix boqol iyo xoogaa ay gaarayaan lix boqol iyo soddon lix boqol iyo afartan ayay udhexeeyaan way isbedelaan hadba ardayaa taga ardayaa imaada ardayaa safra ardayaa soo gala laakiin tirada hadda iskuulka u maraayo muddo saddex sano iyo dhowr bilood ka bacdi waa intaa annaga waxaa hoos tagnaa wasaaradda waxbarashada federaalka oo wakiil ay uga tahay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland dee muqararka iyo manhajka ilmaha loo dhigana waa kii soomaaliya wixii kaloo ku kaalmeyn karno luuqadaha xirfadaha maaweelada caruurta cunto karinta iyo farsamada gacanta ah oo maalinba marba aan kiis ugu darno marka laga tago muqararka iyo manhajka iskuulka laga isticmaalo waa kii federaalka waa dugsiga hoose dhexe mustaqbal ayaa ka mid a iskoolada saddexdii sane ee ugu dambeysay kusoo kordhay goobaha waxbarashada gudaha magaalada kismaayo isagoona lagu barto qaybaha kala duwan ee waxbarashada diiniga iyo maadiga